aan ku bilownay xubnaha baarlamaanka cusub ee maamulka hirshabeelle ayaa maanta lagu dhaariyey magaalada jowhar wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintaasi nooga soo diray magaalada beledweyne
inaan xilkayga u gudanayo si daacad ah oo danta diinta dadka iyo dalka ku jirto dhowrana dastuurka dowlad goboleedka hirshabeelle ilaa sagaal iyo sagaashan xildhibaan ayaa maanta lagu dhaariyey magaalada jowhar kadib markii lasoo dhammaystiray tirada xildhibaanada baarlamanka labaad ee maamulka hirshabeelle ha yeeshee xafladda dhaarinta ayaa waxaa hareeyay muran ka dhashay xildhibaano loo diiday in ay ka qayb galaan xafladda dhaarinta kadib markii ciidamada ammaanka ay ka qaadeen waraaqihii aqoonsiga oo ay siiyeen guddiga farsamada gudoomiyaha guddiga doorashooyinka maamulka hirshabeelle cismaan baarey ayaa waxa uu sheegay in kan guddi ahaan howshii loo igmaday ay kusoo qabteen waqtigii loo asteeyey ee ugu soo qaybgalay ama u tartamay ee soo xulidda odayaashooda dhaqanka sidoo kale waxaan umahad celinaha cid kasta oo ka qayb qaadatay hanaankan soo xulista gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha wasiirkeeda arrimaha gudaha waxaan leeyahay aadaa umahadsantihiin run ahaantii maanta waxaa farxad noo ah inaan xafladda dhaarinta aan galno annagoo ka duulayno jadwalkeennii run ahaantii waxaa xusid mudan jadwalka maanta ayaan ugu aadanahay koob iyo soddonka ah in dhaarinta aan marno waxaan leenahay waxaan ku faangno ayaan qabanay hirshabeelle shalis ay ahayd maanta ma aha maanta siday tahayna beri ma ahaa doonto insha allah waxaan leenahay maalin wacan waxaan leenahay xildhibaanada sharafta leh ee qiimaha iqaayaha leh in ay soo doortaan guddoon ninka ugu da'weyn waqti xaadirkan ee aan ku wareejino xilka annagana wixii ka dambeeya aan noqono si magaciisi farsamo ah korjoogta ka noqono laakiin ay howshooda ay la wareegaan hadduu ala yidhaahdo
wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka hirshabeelle maxamed cali caadle ayaa waxa uu bogaadiyey shaqada ay qabteen guddiga farsamada isagoo sheegay in howl adag ay ku qabteen iyagoo aanan wax faragelin ah la kulmin
waxaa sharaf noo ah iyadoo aan cidinoo imaan nalan faragelin hal qof oo kor joogtaa uusan noo imaan in hirshabeelle inta istaagtay iyadu waxeeda ay dhisatay iyadoo aan ma aragtay cid hadda dul taagan aysan jirin waxaa waaye aada iyo aad ayay ay farxad noogu tahay waxaad og tihiin meelaha qaarkood waxaa ka dhaca laysku dilo dhibaato badan ay dhacdo iska qabsi uu ka yimaado la farageliyo ciidamo la ysugu geeyo intaas iyadoo soo martaad ogtahin meelaha qaarkood laakiin ilaahay annaga wuxuu nagu guuleeyey iyadoon askari noo imaan iyadoon cidina faragelin iyadoo cid noo soo gulmatay aysan jirin iyadoo kuwii maaragtay deegaan doorashadoodu hirshabeelle ay ahayd xataa aysan noo imaan inaan inta fadhiisannay annagu haddaan nahay guddi iyo haddaan nahay wasaarad iyo haddaan nahay odayaasha dhaqanka inta isu nimiday danti anugu aan lahayn aan u istaagnay dhabarkana aan u xirannay aana ku guulaysannay xildhibaanada baarlamanka labaad ee maamulka hirshabeelle ayaa waxa ay guddoomiye kumeel gaar ah u doorteen xildhibaan maxamuud siyaad barqadle oo ah xildhibaanka ugu da-da weyn ee ku jira golaha baarlamanka hirshabeelle laakiin sharciyan waxa ah inaan idhaaho waa aqbalay kadibna aan fadhiisto kadibna wixii shaqaa qabto waana maasanta
xildhibaanada cusub ee maanta la dhaariyey badankood waxay yihiin kuwa dhalinyaro ah kuna cusub siyaasadda iyadoo aan la ogeyn sida ay wax uga bedeli karaan siyaasadda hirshabeelle guddoomiyaha ku-meel gaarka ee baarlamanka labaad ee hirshabeelle maxamuud siyaad barqadle ayaa waxa uu magacaabay guddi ka kooban sagaal xubnood oo soo qabanqaabiya doorashada guddoomiyaha baarlamanka hirshabeelle iyo labadiisa ku-xigeen guddigan ayaa waxaa guddoomiye loogu magacaabay xildhibaan yuusuf sheekh xasan macalin doorashada guddoomiyaha baarlamanka hirshabeelle ayaa lagu wadaa in magaalada jowhar ee xarunta maamulkaasi ay ka dhacdo shanta bisha soo socota ee novembar xildhibaanada maanta lagu dhaariyay magaalada jowhar ayaa waxay isugu jiraan xildhibaano cusub iyo kuwo hore xildhibaanada kuraasta waaye waxaa ka mid ah guddoomiyihii baarlamanka hirshabeelle cismaan barre iyo ku-xigeenkiisa koowaad cabdi xuseen geedi ammaanka magaalada jowhar ayaa aada loo adkeeyey iyadoo la xiray wadooyinka magaalada soo gala dowladda soomaaliya ayaa magaalada jowhar waxay geysay ciidamo gaar ah si amniga loo sugo inta ay socdaan doorashooyinka kuwa heer federaal iyo kuwa maamul goboleedka hirshabeelle xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne